duhur wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duure reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid ah
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo furimo hore ee deegaanka nuurduqle gaarsiiyey deeq isugu jirta dawo iyo xoolo nool
laamaha amniga puntland oo kulan ka yeeshay amniga gobolka nugaal iyo howlgallada halkaas ka socda
dowladda federaalk oo faahfaahin ka bixisay hakadka ku yimid dagaaladii lagula jira dagaalmeesha al-shabaab
hirshabeelle oo ka hadashay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka ceel dheere
milatariga kenya oo sheegay inay dileen labayo toban dagaalame oo ka tirsan dagaalmeesha al-shabaab
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
turkiga oo duqeeyey meel u dhow saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada gudaha waddanka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale dhegaystayaal duur wanaagsan waa duur khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha nofembar sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaan igu diyaargaroobay iyagii oo dhammaystiran
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa furimaha hore ee deegaanka nuur dugle waxay gaarsiiyeen deeq isugu jirta daawo iyo xoolo nool kuwaasoo ay ku dhiirigelinayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee halkaasi howlgallada ka wadaa abuukar dayax ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinaya nuur dugle waa mid ka mid a magaalooyinka qadiimka ah ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe magaaladan oo ay muddo fog maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka inkastoo xaalada deegaankan ay degan tahay haddana waxaa ka jira dhibaatooyin kale oo la xiriira xagga nolosha si loogu kuurgalo xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan tahay magaaladan iyo xaalada dhabta ah ee ay ku nool yihiin ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka ee shabaab kala wareegay halkan waxaa booqday mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaanadan booqday nuur duglo waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib xildhibaan yaasiin farey iyo sidoo kale xildhibaan xusol shir jaraa-idu ay warbaahinta u qabteen ayay ku sheegeen ujeedka dhabta ah ee socdaalkooda waxaana ay sheegeen inay u kuurgalayaan xaalada dhabta ah ee ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka ee al-shabaab kala wareegay nuur dugle sidoo kale mudanayaashan ayaa ku wareejiyay saraakiisha ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan xoolo nool iyo sidoo kale dawooyin oo ay ugu talagaleen ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka wafti xildhibaanaha maanta soo gaarna halkan waxaa u soo gaarna oo ugu weynna waxay ahayd in aan la wadaagno damiirkeenna iyo dadnimadeenna in waxa ay walaahin ay wadaan ama difaaca ay joogaan aan raalli ka nahay shalayna dadkii fikirkii aragtidii lahay ee soo basta uu uga sugan deegaanada ee bulshaweynta halkan ku sugan ee degto intii laga sifeynayo waxaan hiil iyo hoo diyaar unahaynaa garabkiina istaagna hadduu ilaah yiraahdo
deeqdan xoolaha wadno waxay ka mid ahayd deeqo isdabajoog ah oo maalmahan bulshada soomaaliyeed qeybeeda kala duwan ay la soo gaarayeen ciidamada xoreynta dalka ee isugu jira kuwa qaranka iyo kuwa deegaanka runtii waxaan aada ugu mahad celinaha haweenka soomaaliyeed oo halkan gargaar cunno bisil iyo mid ceeriina isugu jirta soo gaarsiiyey iyo agabkii ay ku jiifan lahaayeen ciidamada intaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo doctor xuseen maxamuud iyo agaasime cadow iyo doctor guuleed oo iyaguna sameeyey ololo ballaaran oo lagu soo gaarsiinayo halkan agab caafimaad iyo daawo iyo ambalaasyo isbitaal dhammaystiran oo beyskiisu cadalo yahay
waxaan ognahay inaan dhulka lasoo maray iyo dhulka noo dhiman inta uu leegyahay waxaan rajaynayaa caawa noordugland joognaa inaan wakhti dhow aan gaari doono inta dhiman inta ka dhiman gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka galguduud iyo gobolka mudug intaba waxaan rajaynayaa dadaalkaas wuu u socdaa meel fiican una maraa waxay aheeda maalmo ka hor xilligii aan ka soo anbabixineynay ciidan isugu jiro ciidamo deegaana iyo kuwa dowladeed magaalada muqdisho ee caasimadda caawana waxaan ku sugannahay nuur dugle waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waa idinka daba nimiday waan idinla joognaa waxaan rabaa inaan dhibaanadii deeqdan geela aan ugu talagalnay difaaca nuur dugle waxaa ka muhiimsan inaanu jeclaysanay inaan idinla qaybsanno duruufaha iyo dhedada iyo dhaxanta inaan idinla qaybsanno waa idinla qaybsan doona waan idinla jiri doonaa ilaa idinkiis waxaan u mahad celinaynaa xildhibaanada qaranka ee maanta halkan u yimid ciidanka dib u xoreynta iyo dadka deegaankan reer nuur dugle ee u diyaar garoobay cadowga inay kaalinta ay ku leeyihiin ayaguna qaataanna oo xildhibaanadaas waa u mahad celinaynaa waxa deeqda ay noo keeneenna waa ka guddoonnay waana ku mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabaa inaan haddana u mahad celiyo saraakiisha iyo ciidamada iyo ciidanka deegaankan iyo dadka reer nuur dugle ee deegaanadan difaaca ugu horeeya ku jira naftooda iyo maalkoona inay bixiyaan u diyaargaroobeyn mar labaad waa u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan aniga fariin al-shabaab uma diraayo oo al-shabaab in fariin loo diro waa dhammaatay al-shabaab waa dhintay wakhtigiisuna waa dhammaaday waxa haray in la dilo keliyaha hartay insha allahu tacaala dadkana waa laga qaban doonaa laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro dadka soomaaliyeed oo u diyaargaroobay inay al-shabaab la diraraan meelaha gobollada qaarkoodna si fiican uga dagaalamay ee cadowga inay dilaan ku howlan waxaan leeyahay meesha aad joogtiin ka sii wada cadowguna waa gebagebo dhammaystirow joogaah qof kastow dhiiggaaga iyo dheeftaada ku bixi waa cibaadee inta hartay intaasna waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u diro abukar dayax warbaahinta dalsan deegaanka nuur dugle gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kalena dowladda federaalka ayaa faahfaahin ka bixisay hakadka ku yimid dagaaladii lagula jiray dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay sababta keenyimaado dagaaladii ka dhanka ahaa dagaalamayaasha al-shabaab ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo waraysi siiyey b b c da ayaa u sheegay in dagaaladii ka socday dalka aysan hakad ahayn hase yeeshee dowladda ay dooneyso inay la wareegto hogaaminta dagaalka wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay isticmaalayso xeelado kale oo ay ku qorsheyneyso dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda ka kaabsaday in uu kusii dheeraado arrintaasi isaga oo lasii hadlayay wasiirka wasiir cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa tilmaamay in dowladda federaalk hatanay haatan ku howlan tahay sidii loo gaarsin lahaa adeegyada asaasiga ah ee bulshada deegaanadii dhowaan lagala wareegay al-shabaab wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay dowladdu ay ku dhaqaaqi doonto qorshaheeda dagaalka iyadoo si rasmi ah hogaanka ugu qabanaysa hogagka deegaanka iyo ciidanka qaranka ee dagaalka kula jira al-shabaab si kastaba ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dagaalo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka macamusleyda loo yaqaano ayaa al-shabaab ay ka dhacayeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo galmudug
laamaha amniga puntland ayaa kulan ka yeeshay amniga gobolka nugaal iyo howlgallada halkaasi ka socdayaha qeybta gobolka nugaal ahna taliya ku-xigeenka qeybta gobolka gaashaanle maxamuud muuse bile ayaa shirgud looga hadlayay amniga gobolka nugaal iyo howlgallada halkaasi ka socda kulanka ay galay taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha garoowe gaashaanle sare axmed cabdi xirsi jeego iyo taliyaha saldhigyada magaalada gaasha saldhigyada magaaladaasi jinta amniga caasimada puntland iyo howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidamada booliska ay ka sameeyeen daafaha magaalada laguna xoojinayay kahortegidda falalka guracan la dagaalanka ka ganacsiga maanduuriyaha iyo waxa loogu yeero argagixisada si looga hortago kusimaha taliyaha qeybta gobolka nugaal ahna taliya ku-xigeenka qeybta gobolka gaashaale maxamuud muuse bile ayaa sheegay in muhiim ay tahay xoojinta amniga dalka islamarkaana looga hortagayo islamarkaana laga hortegayo falalka didiga ku ah waxa uu sidoo kale taliyaha si wadajir ah uu warbixin uga dhageystay taliyayaasha saldhigyada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan kuwaasi oo warbixin dhammaystiran ka dhiibay amniga gobolka nugaal sidoo kale habeeno ka hor ayay ahayd markii israsaaseen khasaare geysatay ee ka dhacday magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland taasoo u dhexeysay ciidanka booliska iyo rag hubeysan oo ka ganacsanayay waxyaabaha ammaanka dooriya
waxaa kalena dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka xarar deegaanka ceeldheere khasaare geystay oo u dhexeeyay ciidanka dowladda kuwa deegaanka ee macamusliyada iyo al-shabaab ayaa waxa uu keligii dambe ka dhacay deegaanka ceeldheere oo hoos tagta degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha hogaamineysa ciidamada ayaa waxa ay ku warameen in dagaalka uu markii hore ka bilowday weerar dagaalmayaasha al-shabaab ay ku qaadeen goobaay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo macamusliyada loo yaqaano dagaalka oo socday saacado xiriir ah ayaa soo gaaray fiidkii xalay islamarkaana waxa uu inta uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona uu jiro khasaaro dhimasho ee dhaawacba leh oo labada dhinac kasoo galgaaray gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo ku sugan furinta hore ee dagaalka oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in al-shabaab ay khasaaro ku gaarsiiyeen dagaalkii ka dhacay deegaanka ceeldheere oo hoostaga degmada aadan yabaal
tuulo la yidhaahdo ceeldheere oo degmada aadayabaal ka tirsan oo shabeellada dhaxaa marka dagaalkaasu maxaas galabta u dhacay nimanka nabadiilkaana soo weeraray meel ciidamada macamusleyda iyo ciidamada dawladda ku sugnaayeen marka waana la jibiyey meesha degeneeya talaskoodiina hadda laysku haystaa hadda wixii faahfaahin dib aan ka faahfaahin doonaa haddoo la yidhaaho wallaahi ayaga dad intay ka carareen oo meydkoodu waa badan yahay sidii mar dhaweeto aya dhaweetay dagaalka ceelheliil waa soo bandhigaynaa wax cad ayaan tusaynaa idiin dhahnaan wax cad ku sugloodan meydad badano ilaa labaatan qofood ay ka tageen meel hadda ugu dambaydayna hadda ku jiraanay haraadigoodi ku toosan yihiin waana la hareereeyey in lasoo afgali doona dhawaanana rajaynaa qorshaha inuu yahay dhankaynana dhimashada dhaawac waa jiraa laakiin wax badan maha walaala walaa dhimashada xaggooda waa kuu sheegay aniga hadda waxay qaadeen ma sheegin laakiin waxay ka tageen aan kuu sheegay xaggayna dhimasha waa jirtaa laakiin ma badno ilaahay aana aaminsannaha oo hadda waan waxa meesha usoo aadnay oo xaqaan ku diriraynaa qofka dinkana waa shahiiday qofkii dhaawacmana ilaahay ha bogsiiyo qofka noolna nimankaas meesha joogan anugu daba tago go-aankaynu sidaas u yaho hadda waxaan ka dagaalamaynaa shabeellada dhexe
militariga kenya ayaa waxa ay sheegeen inay dileen labaiyo toban dagaalamo oo ka tirsanaa al-shabaab ugu yaraan labaiyo toban dagaalamo oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay kadib dagaalo ay ciidamada kenya la galeen xubno ka tirsan al-shabaab dagaalo oo kasoo baxay ciidamada militariga kenya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ku sugan soomaaliya ay dileen dagaalyahanada kadib markii ay isku dayeen inay weeraraan xero ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ciidamada difaaca kenya waxay dileen labaiyo toban dagaal ay weerar ku qaadaan saldhigga howlgalka ee tuulada sariira ee koonfurta soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay militariga dalka kenya sidoo kale militariga kenya ayaa waxaay sheegeen inay wadaan howlgallo ka dhana al-shabaab si ay uga guuleystaan inay ka hortagaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamadooda
halka warkaasi dalsan ee magaalada muqdisho markaan wararka dibadda turkiga ayaa duqeeyey meel u dhow saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada mareykanka duqeymaha cirka ee turkiga oo qeyb ka ah duulaan cusub oo ka dhan ah dagaalyahanada kurdiyiinta suuriya meel u dhow ciidamada mareyk meel ku dhow ciidamada mareykanka waqooyi bari ee dalka suuriya mareykanka oo ay hoos yimaadaan ku dhowaad sagaal boqol oo askari oo mareykan ah oo ku sugan suuriya una xilsaaran kahor tartanka ah kooxda la baxday dowladda islaamiga ayaa markii ugu horeysay qirtay weerarka daladadii iyagoo sheegay in xilligaasi aysan ku sugnayn saldhigka ciidamadaasi laakiin sarkaal ka tirsan difaaca mareykanka ayaa v o eda u sheegay goor dambe oo arbacadii ah in ciidamada mareykanka ay ku dhow ay ku dhow yihiin meel sod ila ku dhow hogaanka ciidamada s d f ee uu mareykanku taageero ee suuriya ayaa v o eda u sheegay in saldhigan uu ka yimid ama uu ka mid yahay dhismo weyn islamarkaana ciidamada mareykanku tiisa saraakiisha ciidamada mareykanka ayaa ka warwareegay in ay bixiyaan tafaasiil dheeri ah balse waxa ay u muuqdeen in ay karwaaqsadan yihiin halista dhacdada bayaan ay soo saareen keligii dambe arbacdii shalay guud ahaana dhegeystayaal waan agintaa warkii duhurnimo aada maanta kala socoteen raadiha dalsani muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel